haatanna waa xilligaanu dhegeysan jirnay barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington toddobaadkana barnaamijka cawayska washington qodobada aynu ku soo qaadan dooneed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii dhegaysta aad hore u maqli jirtay arooskii ugu qaalisanaa iyo weliba tirada dhaqaalaha ku baxay caawa waxaan idii hayaa furniinkii ugu qaalisanaa iyo weliba qiimaha ku baxaya in lamaanahaasi ay ku kala tagaan sidoo kale waxaan idii hayaa silsilad sugaaneed ku saabsan araweelo taas oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa u loolanka iyo halganka kaga jiro bii waa haweenow halkeebaad ku nooshiin dartiinsoo habaaskiiyo ciidowguma hoos jiro dhankiinay ka hoostaya away hiiladiinnii dabcan xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka mannaan doonin iyadoo aynu halkii kasii ambaqaadi doonno waraysiga abwaayin ismaaciil jiheeye iyadoo markanna uu abwaanku inooga warrami doono heesta hinda amaba bacad la heriyeysan waa qofba sida uu yaqaanee himabkaaga goortaan darsayen ubadka qiimeeyey ee aan kor iyo hoosuday eedha quruxdaada ayaan ku hoggaansamay sidii
ereyga bacale hor bacale waa awr awrku markuu rerey yahay rerey ee la rarto waa u ogolaaday dabadeedna rerey waxaa la yidhaahdaa hayin hayin ayaa jira waxaa jira biyomadaadshe waxaa jira gurgursha waxaa barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal wax badan ayaynu soo maqalnay magaalo heblo ama goob heblo waxaa ka dhacay arooskii ugu qaalisanaa amaba ay ku baxdeen lacagtii ugu badnayd dunida hase yeeshee caawa waxaan idii hayaa furniinkii ugu qaalisanaa ee lamaano isqabaa ay ku kala tagaan iyadoo laba sheegaya inay suurtagal tahay in haweenaadaasi la furaya ay noqoto gabadha dhanka haweenka ugu taajirsan haddaba waxa ay isweydiintu tahay maxaa ka dhigay furniinkii ugu qaalisanaa intee ayuu leegyahay dhaqaalaha ku baxaya se iyaba waa yaabe dhaqaale amaba lacag intee leeg ayay marka hore haysteen lamaanahan kale tagaya haddaba yaanan sheekada idinka dilina aan soo dhoweeyo sahre ciidla nuur oo iyadu qisadan la socotay aad baad mahadsantahay cabdixakiinow kani waa furiinkii ugu qaalisanaa ee dunida soo mara in badan baynu maqlnay arooskii ugu qaalisanaayo intaasoo milyan oo dollar qabanqaabadiisii ku baxday iyo xafladii arooska halkan waa furiinkii ugu qaalisanaa adduunyada ilaa imika intaynu joogno wax ka qaalisanoo dambeynu soo baxo ma ogi laakiin imika inta laogy bal markaa su-aashu waxay tahay yaa isfuraya maxaa ka dhiga inuu furriinka ugu qaalisanaa noqday aada iyo aad waxaa isfuraya jeff bezos oo ah madaxa shirkadda weyn ee amazon loo yaqaana ee onlineka suuqa onlineka ka dhex jira ah waa suuq weyn oo dee dadka badankoodu garanayaan oo laga adeegto oo markaa guryahooda iyo dadka meheradahooda ugusii ugu xawila alaabtay qofku ka iibsado sidoo kale jeff waa nin maalgashado ah oo shirkado badan iyo kambaniyo badan buu maalgashi ku sameeyey dunida meelo badan buu maalgashi ku leeyay sidoo kalena wuxuu iibsaday kambaniyo hore usii jiri jiray marka waa ninka adduunyada ugu qanisan marka xagga lacagta laga hadlaya qaninimadu way fara badan tahay ninkana xagga lacagta uu haysta marka leego waa ninka ugu lacagta badan waan gartay marka muxuu haystaa bal tusaale ahaan oo kale lacagtu haysto iyo weliba dee waxaan qaaliga ka dhigay furiinkiisi maxay noqonayaan cabdixakiinow lacagta uu haysto marka laga reebo wixii hanti ku jira wixii maaragtay aan muuqan lacagta la sheegay networthka loo yaqaanee saafiga ah xaasilka waxaa la sheegay boqol iyo toddobiyo soddon bilyan oo dollar inuu haysto hadda milyan maaha waa bilyan waa bilyan waan gartay halkii bilyanbana waa boqol milyan waa boqol milyan waan gartay haweeneyda way kala tegayaan oo dee dabcan arbacadii bay shaaciyeen inay isfurayaan hahe in iyadana maxaa markaa qaaliga ka dhigay ma lacag bay helaysaa ma xaggey markaa qaaligan ka imanaya gabadha waxaa la yidhaahdaa makensi waa gabadh sideed iyo afartan jira ninkaasi jeefna waa afar iyo konton jir waxay isguursadeen shan iyo labaatan sannadood ka hor sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii gabadha xilligaa waxay ahayd weriye inankana wuxuu ahaa inaan iska shaqaysta marka maadaama qoyskii iyagoo isqaba ay lacagta intaa leeg heleen oo ay noqdeen qoyskii dunida ugu taajirsanaa waxyaabaha meherkoodan amaba furitaankoodan qaaliga ka dhigaya waxaa ka mid a oo dadku ay u cuskanayaan ama warbaahintu magacaasi ugu qaadatay sharciga dalka maraykankuna u yahay haddii ninkiiyo naagta isqabaa kala tagaan in xoolihii la kala qaybsado waxa la sheegayaa in gabadhaasi ay heli doonto lacag ka badan lixdan bilyan amaba ku dhowaad toddobaatan bilyan oo doolarka maraykanka marka waxaa la sheegayaa inaanay taariikhda hore u dhicin gabadh intaasoo bilyan oo doolar qaadatay markii la furay kadib saddexdoodoo qalalan bay dumarku badan ka qaataane hadda waa cajiib saaray dabcan de waxaa muuqatay heshiiskii iyadoo weli aan la shaacin bayn heshiiska waxaan biri naabka inay galeen iyo in kale iyo weliba ama boos naabka waxaa la yidhaahdo marka halkaa cabdixakiino weli baanu dadka u yara cadayna ee marka la isguursanayo dadka qaar waxay kala qortaan warqado lacalla haddiiba aynu kala tagnaynu nolosha isku afgaran weyno adduunkaynu haysano sidaynu u qaybsanaynaa marka hadday gabadhu lacagta leeday iyo hadduu ninku lacagta leey iyo hadday wada leeyihiin iyo hadday wada shaqeeyaan iyo haddii midkood shaqeeyo qaab baa jira hadhow lacagta loo kala urursanayo xataa lacagta ilaahay keeni doono ee dambe waxaa la yidhi labadan qof saddex bilood bay sheekaysanayeen way isku qanceen waxay go-aansadeen inay isguursadaan warqadaha iyo heshiisyada haddii lakala taga lakala qaadanayana reerkaasi may kala qoran baa la yidhi wax alla wax lagu heshiiyey ma jirin marka haddayba ku dhawaad toddobaatan bilyan hadda milyan maa waa todoba bilyan haddayba toddobaatan bilyan ay helayso dee taa macnaheed waxa weeye si warbaahinta qaarba qorayaan inay noqon doontaba haweeneyda ugu taajirsan haddaanan qaldanayn adduunka waliba xoolaha qootaqoota waliba qootadaas xoolaha furiinkaasi kusoo heshay sahray waxaa iyaduna isweydiin leh in maxaa keenay furiinkan dabcan dee waynu garan karnaa dee reerka hantida intaa lag haysta ee boqol iyo dhowr iyo soddon bilyan oo dollar haysta hantida intaa leegu socoto shan iyo labaatan sanana isa soo qabay qoyskaasi caruur ma jirtay se maxaa keenay inay inay isfuraan ma loogi iyada taa cabdixakiinow qoyskan waxaa la sheegay inay caruur leeyihiin siay warbaahinta qorayso hase haatee carruurta da-doodii iyo cidda hadhowta raaci doonaan lama sheegin gabadhan oo la waraystay oo qaar ka mida warbaahinta weliba kuwa sida gaarka ah usoo gudbiyo wararka la xidhiidha dadka caanka ama celebritiska loo yaqaano muddo ka hor bay u warantay waxay sheegtay inay qoyskeeda ku faraxsantay inay ninkeeda isku faraxsan yihiin inay intaa ay soo wada noolaayeen oo dhan ay farxad iyo reynreyn ku wada noolaayeen laakiin dadka fikradahoodii iyo aragtiyahooda ka dhiibta baraha bulshadu waxay leeyihiin basaaradana waa lagu huuraa oo dadka way isnacsiisaa lacagtana waa lagu qarqoomaa oo sometimes dadka way kala mashquulisaa
marka gara waa la kala mashquulay marka waxay u badan tahay iminka ninka oolow isaguna warramay master jeef oo warbaahinta u warramay wuxuu yidhi muddo ayay na soo dhex taalay isfahan waa waa muddooyinkii dambe buu ihi dhowrkii bilooda ugu dambeeyey buu ihi saddex biloodba isfahan waa baa naga dhex taagnaa dhowr jeer waxaanu go-aansanay inaanu kala tagna buu yidhi hase ahaatee dib baanu isku yara ladqabaynay laakiin ladqabadii way shaqayn weyday imikaanu kala tegayna waxaa la yaab leh cabdixakiino dad badan oo soomaaliyihii waxay inta badan arkaan qoys leh way kala tegayaan oo dee aada iskugu xanaaqsan oo xataa labadii qoys ee inankii inantu ka soo kala jeedeen ay dagaalamaan mararka qaar marka la isku afgaran waayo qaabka loo kala tegayo dadkani kalgacalkaaba rusheeyeyba qofba qofkii kaleu ammaanayaa iyagoo hadda kala tegaya saaxiib baanu sii ahaanaynaabay leeyihiin waxay leeyihiin wanaagun bay kala sheeganeen ilaa canaani ma jirto xaalku waaba lama kala xanaaqaan dhegaystayaal haddii iyada oo la kala tegey intaas oo hanti ahna la kala qaatay haddana weli laysu sii faraxsan yahay mar kale ayaanu idin leenahay cawaysin wanaagsan haddii aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno cararoweelo waa haweenay magac ahaan bulshada soomaalida caan uga dhex ah islamarkaana sheekooyin kala duwan ay ka soo arooraan iyadoo taariikh ahaan ay kooban tahay waxa laga qoray amaba laysla waafaqsan yahay sidoo kalena ay dadka qaar ay su'aal geliyaan jiritaankeeda halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin hase yeeshee waxa ay tahay xaqiiqo bulshada soomaalida ka dhex jirta dhegaystayaal barnaamijkeenna cawayska washington waxaynu ku soo qaadan doonnaa qaybtii koowaad islamarkaana ugu horraysay ee silsilad sugaaneed cusub oo qisada haweenayda ka dhalatay taasi oo dhex maraysa haweenka oo difaacaya iyo weliba ragga oo dhankooda iska geejinaya haddaba inta aynaan gelin tixda ugu horraysa oo ay tirisay leyla sagaal cali faarax bal marka hore leyla ay noo sharaxdo sida ay ku soo bilaabantay iyo weliba halka ay ka curatay silsiladani walaal markii ugu horeysay waxay ka bilaabmeen waxaanu ka tagnay magaalada hargeysa anagoo dhowr hablooda burcaanu kusii marnay inan kaltuun la yidhaahdo kadib waxaanu toos u abaarnay gobolka sanaag waan gartay
inteeda saddex hablood baanu hal abuur ku ahayd waxaan nala socday laba hablood oo kale markaanu tagnay sanaag magaalada ceere gaabo ayaanu tagnay ceere gaabo markaan tagnay subaxii baanu daalo u dalxiis tagnay daalaa tagteen haye kadib maxaa dhacay waa gobolkii dalxiiskaba gobolka sanaag waan gartay kadib markaanu buurta dusheedii marayno ayaanu aragnay anagoo safarkayagii dalxiiska ku jirna meel dhagaxaan ku tuulan yihiin oo aan in badan jeclaan jiray inaan mar uun tago waan gartay oo aan anoo xun amba wax kasoo dul idhaahdo amba ubax soo saaro sida caadada ah haddaanan qaldanayn leilaayo goobtaas oo goobta la idhaa araweelaa fadhiisatay ama joogi jirtay a araweelaa fadhiisatay waan raggu gartay dhagaxaan waaweyn bay la dhacaan ragguna dhagaxaan bay ku ku daadiyaan haweenkuna Ah.
ubax bay dhigaan ama caleemo qoyan bay dhigaan marka Ah.
adigu maca ubax baad dhigtay mise caleemo qoyan mise maxaan ku idhaahdaa waxba maa dhigin waa dhaaf wallaahi ubaxii walaal waxaan ugu tagnay ubaxyadii hore dumarka saarada wada qalalay haye marka waxaanu aragnay inaan ubax wax faa'iide a lahayn waanu soo dul dhignay laakiin waanu ogni inuu kana sidii kaa hore u qalalayo waxaan jeclaysanayba inaan dhir ku dul beerno haye laakiin ma suurto gelin waan gartay marka marka inamadii nala socday baa dhagax ku boobay waanu aragnay meeshu inay meeshii tahay bartilmaameedka ahayd haye kadib waxaan idhi waa inaan waxuun ka dul nidhaahno haye inaan ka noqonin maadaamaaynu nahay codkii dumarka haddaba dhegaystayaal markii xaal halkaasi marayay ayaa sidaa leyla sagal ay soo sheegtay haweenkii hal abuurka ahaa ay goobtii ka curiyeen maansooyin ay ku garab siinayaan islamarkaana ay taageero ugu muujinayaan arraweelo waxaana tixdii ugu horreysay oo magaca arraweelo wadata ku furtay islamarkaana tirisay leyla sagal cali faarax oo ah hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa waxaanay ku bilowday sida tan waxaan hiirtii waabariyey hortii diigga oon ciyin u hinqaday socdaal dheer oo aan hargeysiyo hoygaygii uga tegay hilow aanu qabay gobol hufnaan iyo ilwaadba leh handashada sanaag bay naftu haybinaysee hoygii ceerigaabiyo halkii uu tolka yiil hor allee gob weeye wakhti hiimse hiimsiye habeennimo kolkaan galay helay soo dhoweyn oo gamayo hurdana ladi subaxii hirdoogliya kusoo toose hoobaan iyo hara biyolahoo hareereeyay doogii waan usii hub qaatoo dalxiis baan hawaystaye surad halaxsigeediyo golis iyo halkaan rabeey hadhkeedii intaan galay hilinkii silsiladana hore sow uguma socon heemaalka dhalanka ah hoosba hoos ma ii diray jidad aad u halisiyo tabcasow ma hoos marin habeenkii labaad sow awliyada halkeediyo hoygii sheekha maan tegin badda soo hiraysiyo umaan hoyanin maydho oo faataxada ma soo hurin haddii aan rogaal celin soo maray halkaan rabay dhirta hamashku buuxee caleentiyo huwaday ubax daaliya hirkeedii udug iyo hibaaqi u hibeeyey mowluhu anigoon ka haqabin hafanaayo laydhii soomadayin hareeraha hiyigayga meel aan muddo badan ku hayn jiray ishu halacsi daymada sow kumay hakaninoo hortaydaa kamaan arag hore soo umaan socon araweelo hodan iyo bu- haween boqoradoodii hoygeedii maan tegin ubax wada guduudoo hu- ubax wada hiraayo huruud iyo casaanba leh ku hagoog dusheedoo huwisow ismaan odhan hadal aad u dhiifliya sow hoogay mee odhan haysaarin laamaha halkaad iga jirtaan buu halaq iyo dhurwaagiyo giddi habar dugaagiyo iga hiigay aarkuye sowma odhanin hooyooy bal aan kuu halceliye haydayrin maante waxaan hidin karaayo hiilkuu ahaadoon haweenkaaga geeyo horo qaada ii sheeg waxay tidhi hibaaqeey waxa dhagax xugaygiyo hareertayda yaalla waa heera nimankuye sow imay huwininoo higtaygama saaraan sow ilaa hal iyo laba qarni horiya kii tegay ilaa haatan iyo shalay ma hayaan colaadoo hubkay ima qaataan bii waa haweenow halkeebaad ku nooshiin dartiinsow habaaskiyo ciidowguma hoos jiro dhankiinay ka hoostaya away hiiladiinii sow hoy ma gelisaan halaq iyo abeeskaasi taharaga aadmiga waxaan idhi huq weeye hagardaabo nacab oo hooyo waan ogsoonahay waxay kugu hayaanoo hadimada raggaasina hohe wayna damaqdaye soomaali hirashada haddii aanan dhowrayn hiddaheenna eegayn dhaqankana habaynayn kolbaheega muuqdheer hoy lama wadaagteen hebel uma dhasheenoo horaad may jaqsiiseen hanad iyo haryey iyo ninragad haldoor iyo hormuud uguma yeedhneen intaan heesta tiriniyo heellooyin qiimo leh hirad laguma sheegeen hadba waan samrayno waxaan ku hamiyeynuun marunbay hagaagiye hor socod ha jooge dub uunbay hogaankiyo u rareen hayaanko hooyo waan ku daalnaye hadda laga bilaabiyo hal dambiyo wixii nool halgankaanu gelaynaa hiilkaaga weeyo naftaan ku huraynaa haatan iyo hadeertaba halka ay ku joogaan haddaanay ka soo noqon hubka aanay dhiginoon higsanaynin qayrkood goblansiinta hooyo hingabsaarka ooriyaha hadday sii wadaan oo haweenkana dhibaatada ay lasii hor joogaan hogaankii ilaahay dusha kaga hagoogay hormuud noqon ragow yidhi haddii aanay hayn karin adigana hujuumka iyo meguuro ay had iyo jeer hoyga kuugu tuulaan haddii aanay kaa dayin hubaal guuri doonaa halka ay ku noolyiin ka hayaami doonaa waxay tidhi ha guurina hana tegina meel dheer hadday samaha diidaan halista u badheedho holac iyo rasaastiiyo hubka qaata idinkuna hooya waa kan buuggii burjigaygii hore iyo hadda waa burhaankii aan haysan jiraye halgankaygii dheeraa aan kusoo hirgelin jiray ha baydhbaydhinee hooy beegsada halkaan rabo waydunhagi adduunkee waa hagaag dhegaystayaal waxaan leenahay loo wada joogee jawaabta raggu ay ka soo bixiyaan iyo weliba inay weli haweenku ku bedda sii wataan waxaanad ku maqli doontaana barnaamijyadeeda caweyska washington ee soo socda dabcanna waa u furan tahay ciddii kale ee ka qayb gelaysa mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caweysiin wacana wanaagsan haatanna dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo aynu halkii kasii ambaqaadi doonno waraysigii abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer ismaaciil jiheye waxaana qaybtan uu abwaanku kaga hadli doonaa qisada heesta hinde amaba dadka qaar ay u yaqaanaanba cadle heryaysan hees kale ayaduna jirta oo fanaanka maxamed siciid biike uu ku luuqeeyo oo ereyadeeda ay ka mid yihiin inan yahay adaan kaa helaa kuu hanweynahayo inan yahay adaan kula hayaa kuu helano heestaasi bal ka waran yada maxay ku salleedahay maxayse ku fadhidaa heesta qofkii aan u tirinayay anoo kaba qarinayo oo aan magaciisa ku sheegin ayuu magaca hindi laydhaa ku darsaday isagu maxaan ku idhahdaaye heesta waxaa kamid a ereyadeeda inan yahay adaan kaa heloon kuu hanweynahaye inan yahay adaan kula hayaa kuuna heelanaye inan yahay adaa iga hantiye haanka feedhahaye adigaan hablaha taanarkaba kugu hilmaamaaye adaan kugu heesaa sidii hooye ubadkeede hadalkaagu way malab dawiya himirtii doocaane himirta doo doocaan waa halka malabka ugu badan adduun ka baxo himirtii doocaane muuqaal haraacti daymada ishaa dareen hagaysaaye
nayahay adaan ka helaa ku hawaynahayo kuna heelano inay yahay ada iga hanti hanka feedhe adigaan hurdada kaaga gohay haka hiyo jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyo ubadkeede adigaan hurdada kaaga go'ay haka hiyo jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyo ubadkeede hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad daren hagaysaa garkaiyo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad daren hagaysaa garkaiyo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano haybadiyo hanaa hooya ku aroortay ayaan ku ku hawaystoon hawanka laga haybsada himaabkaaga goortaan darsayen ubadka qiimeeyey ee aan kor iyo hoosu dayey ee dhaqurxdaada ayaa ku hogaansamay sidii tacadla heriyaysan maalkaaga goortan darsayen ubadka qiimeeyey ee aan kor iyo hoosu dayey ee dhaqurxdaada ayaa ku hogaansamay sidii bacad la heeriyaysan hadalkaagu way malab dawiyo timirti doocaane muqaal halacasi daymadaysha daren hagaysa garkaiyo halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano macaniga baano hadalkaagu way malab dawiyo timirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad daren hagaysa garkaiyo halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano macaniga baano hadalkaagu way malab dawiyo timirti doocaane muqaal halacasi daymadaysha daren hagaysa garkaiyo halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano
hidaraac jacayl baa haye hinda iga baano dabcan waa tilmaanto hindaysaa ku darsaa tidhi hidaraaca jacayl muxuu ahaa ma wax gaaro marka aad daba socotay oo taariikh ahaa baa jiray ya salaam ya salaam wa waad asiibta kowdhe marka marliba sida dee hadalka ka cad waxaa la odhan jiray haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca aad iyo aad marka dhaqan bay noo hayd in qofka aada doonaysa in aada hidaraacdood waalidkii iyo ehelkoodi iyo dadkiisa iyo diintuna way noo sheegto waxay tidhi qodobada ninku had iyo jeer wax ku guursada waxaa ka mid ah nasabuha maaluha jamaaluha diinuha ya haye diiniyan iyo dhaqmiyanba waa arrin aynu muhim ku ah maxaan ku rahdaye ummaddeena in hidaraac loo marka hidaraac jacayl baa haye hindayga baano n haddaynu sida kale u eegno erey kalaa jira isagana oo odhanaya maxaan ku idhahdaa bacadla heriyeysan sidii bacadla heriyeysan dadku dee bacadlihun bay yaqaanaan caadiga ahaa ee dharka lagu iibinaye loo adeeg tegayey bacadlahaas ereyga ku jiraa muxuu ahaa ereyga bacadle horti bacadle waa awr awrku markuu ferey yahay ferey ee la rarto waa u ogolaaday dabadeedna ferey waxaa la yidhaahdaa hayin hayin ayaa jira waxaa jira biyomadaadshe waxaa jira gurgursha waxaa jira waxaasoo dhan awrku markuu dhaafo wuxuu noqdaa bacadle dabeedna bacadluhu waa awrka hayinkaa ee hayin dhaafka ayaa la yidhaahdaa bacadle ayaan kuu hogaansamay sidii cimaalkaaga goortaan darsayde in hubanti qiimeeyey ayaan ku dhan wal dhankii nasabka iyo dhankii diinta iyo dhankii dhaqanka iyo dhankii anshaxa iyo dhankii dhan walba maan kaa soo eegay nimaalkaaga goortaan darseen hubanti qiime ayaan ku hogaansamay sidii bacadla heriyeysan waa markaa marka u ka baaraan degay ninkii dhan walba eegay ee waayihii ayuu hogaansamay dee ayuu waxaway isdhiibay si kale kuma garatide
kuma gartay markaa bacadlahaasi waa bacadlaha awrkaa maha kii kale ayay noqonaysaa marka ismaaciil waxay moodaan haye qole hargeysa iyo halkan joog joogta jabuuti oo laga helo oo dabeedna intay dhar ku qaadaan dhabarka la wareego dadkay kaydiyo kaasay bacla heriyeysan moodin mooti dad aad iyo aad aad iyo aad waxa weeye dabeedna kaalmeegnay qolyahaasay ku yidhaahdaanay ku dacayadeeyaano laakiin dadku baa dee dacayada dacayad laga waayi maayo dadki laakiin bacadlaha kaas oo magacan bacadlahaba oo halkii laga keenay ha markaa de waaba kan da- xagga hore eesti ka muujinayse heemaalkaaga markaan dee hubalti qiimeeyey marka waa wax laga soo Wow.
baaan degay baa hogaansigan keenay ee iskamu iman Waa hagaag.
Ha.
marka waa qiso dhaba oo dee dabcan waad ka afeefato kuu celin maayo magaca inaad sheegtay iyo ciddii ku saabsanayd Ha.
laakiin waa qiso dhaba oo haweenayo ku saabsan een, eh, maxaan ku idhaahdaa Ha.
waa hagaag dhegaystayaal dabcan qaybo kaloo ka mid a waraysiga abwaan ismaaciil jiheeye waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda caweyska washington ee soo socda kuwaasoo uu kaga warrami doono qaybaha suugaanta oo uu abwaanku wax ka qoray iyo weliba qaar ka mid a heesaha ay qaadaan fanaaniin caana oo muddooyinkii dambe uu sameeyey iyadoo fanaaniintaasina uu ka mid yahay fanaanka axmed cali cigaal guud ahaana barnaamijkayga caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo barnaamijka midxigeynteen isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo